shiishadda ayaa ah qayb ka mid ah balwadda waana wax isticmaalkeeda uu ku cusub yahay bulshada soomaaliyeed waxaana xusid mudan in waayihii dambe ay si aad ah uu u soo badanayay ka ganacsigeeda iyo isticmaalkeeda huteellada guryaha baararka iyo goobaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan ayaa ah meelaha lagu isticmaalo shiishadda ama balwadda isticmaalka shiishadda waxaa qayb ka ah gabdhaha oo qaarkood si aan ka gambasho lahayn uga caba meelo aan daahnayn dadka way ku kala fikir duwan yihiin isticmaalka maaddadan lagu tilmaamo daroogo dalka ku cusub gabar magaceeda qarisay oo aan la hadalnay ayaa ii sheegtay in shiishadda ay si caadi ah u isticmaasho ayna u aragto cunto caadi ah oo aanu ku jirin daroogo ama maado kale oo caafimaadkana waxyeeli karta dadka yani fikradda waxay ka dhaadhacsan tahay inay daroogaas tahay laakiinse ma ahan daroogo waxyaaba biniaadam jismigiisa u fiican wa marka adiga cabtid maxaa dareentaa wallaahi bilaa waxa ka faan u dareema laha dadka yacni waxay ka dhaadhacsan tahay in la dareema yacni sidii sigaarka oo kale amase qaadka oo kale ay kuu qabanaysa camal odaasiin dadku qaar waxay aaminsan yihiin in caafimaad xumo ay leedahay ma jirto waxaas caafimaad xumo waxay u leedahay yacni sida duumataadka iyo badarka adiga haddaa arti waxyaaba khayr ay leedahay yacni jismigaa hoos u dhime baaritaan dhinaca caafimaadka ah ayaa lagu ogaaday in shiishadda ay tahay maado siyaabo kala duwan uga khatar badan cabidda sigaarka dhakhtar cusmaan maxamuud dufle oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa arrinkaasi inooga waramay shiishadda wuxuu xambaarsan tahay intay xambaarsan tahay tubaakada kale dabcan sigaarka oo aan sheegnay maadooyinkii gaar ahaan nikotiinka inay xambaarsan tahay ha ku yaraato yacni tiro ahaan cadad ahaan laakiin intii inay wadato ayaa la sheegay oo qabatinka nikotiinkana ay sidii sigaarku kale ay tahay maadooyinka kale ee keenaya kansarka waa ku yar yihiin baa la yidhaahdaa dhaqan ahaan maxay arrinkaasi ka dhigan tahay cismaan siidow cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka muqdisho ayaa qaba in arrinkaasi ay tahay anshax xumo iyo dhaqan rog dalka ku soo kordhay oo wax ka qabasho mudan dhaqan aan ku wanaagsan xagga nafsadooda iyo bulshadooda iyo maya kuma arki jirin kuma arki jirin dadkii hore waxaan arki jirna annaga dad sharaf leho wanaagsanoo dadka qiimeeyo qadariyo waxyaaba qaar xataa dadka qaar kala xishoodo xataa boqolkiiba saashisa waxaan malinaysa tobaakad xataa cuni jirin iska daaya xashad wax la sii cabee sheekh nuur sheekh abiikar oo ka mida culmaa uddiinka in shiishadda sida balwadaha kale ay kala mid tahay dhuminta wakhtiga khasaaraha qarashka halista caafimaadka sidaasi darteedna shareecada ay arrinkaasi ka soo horjeedo inaa oo shiishada la dhuumo wax oo maaragtay asxaab lagu arki maaha nabiga lagu arki maaha kitaabka ku yaal maaha waa kaadi shaydaan la dhuuqayo waa xaaraan waay maxay keeni kartaa ayaad is leedahay xumaan badanay keenaysaa xumaan badanay keenaysa oo waxay keenaysaa lacagtaada ood ku ood ku ood ku ciyaartay marka lacagtaas waxaway mubadiraa la yidhaha waxay keenaysaa cuduray keenaysaa sanbabkas fadhiisaa waa qaac marka tacablaawna waa kaa dhigay sid u fadhiisato sid la fadhiisahay waayo ida wax badan khasaar badanay keentaa soomaaliya horey waxaa uga jiray isticmaalka balwadaha kale ah jaadka sigaarka xashiishka dawooyinka khaldan koollada calaqa khamriga oo ah qarsoodi shiishadda ayaa hadda si adag ugu soo biirtay dhammaanba maadooyinkaasi waxaa la aaminsan yahay in dhibaato ka weyn tan colaadda ay dalka ku hayaan